halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waa kitaab badidiisa u qoray nebi daa'uud waa kitaab ilaah lagu ammaanayo oo nin waliba oo mashaakilaad uu haysto uu akhristo markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay oo aannu soo gebagabaynay cutubyada shan iyo lix oo ku saabsan hanuunka iyo toobadkeenka waxaanan soo aragnay sida ay u ahmiyad ballaaran tahay in ilaah la dhowro kuweenna masiixiyiinta ah waxay aarsasho ka sugaan ilaah laakiin cadaawayaashooda way u duceeyaan waa kuwa caqliga leh waxaa soomaalidu ay tidhaahdaa nacas ninkii u dhaco kama kaco taasina waxaa loola jeedaa inay jiraan kuwa xitaa haddii aad u ducayso iska kaa soo aadaya kuwaas oo kale ilaah baa loo daynayaa haatanna waxaannu gudagelaynaa cutubka toddobaad ee kitaabka zabuuradda oo mawduuciisu uu yahay cabasho haatanna waxaannu gudagelaynaa cutubka toddobaad ee kitaabka zabuuradda oo mawduuciisu u yahay cabasho zabuurluhu uu u cabanayo in ilaah uu u aaro haddaba nin faalla ka bixiyey zabuurkan toddobaad ayaa wuxuu leeyahay waxaan cinwaan uga dhigi lahaa zabuurkan miyaannu xaakinka dhulka oo dhan xaqnimo samaynaynin haddaba kanu waa zabuur shigayoon ah oo boqor daa'uud rabbiga uu ugu gebyey oo ku saabsan erayadii kuush oo ahaa reer benyamiin inkastoo aynaan ku adkaysanaynin macaaniga erayga shigayoon ayaa waxaa la rumaysan yahay in tarjumadu ay noqonayso qayladhaan waxaa haddaba qayladhaanta dirsanaya boqor daa'uud isagoo gabyaya war maxay wanaagsanaan lahayd inaan aragno daa'uud qudhiisa oo qaadaya zabuurkan zabuurkan waa mid jiibtu ay dheer tahay waxaanay waxyi ahaan ka dhigan tahay ama u taagan tahay silaca iyo rafaadka kama dambaysta ah ee sugaya kuwa israa'iil ku hadray ee ilaah ka cabsada wakhtiga dhibka weynu uu bilaabanayo waxaana qayladhaanta looga ashtakoonayaa ninka dembiga leh waana mawduuc gelaya zabuurka kan xiga ee siddeedaad waxaad haddaba ka ogaanaysaa zabuurkan sida nebi daa'uud uu ugu kalsoon yahay baryada ilaah haddaan markii ugu horraysay idiin bilowna xigashada zabuurkan cutubka toddobaad ayaannu iminka eegaynaa baalka lix boqol siddeed iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana aayadaha kow ilaa labo ay leeyihiin sida tan rabbiyow ilaahayow adigaan isku kaa halleeyaa haddaba iga badbaadi kuwa i eryanaya oo dhan oo iga samata bixi waaba intaasoo ay naftayda sida libaax oo kale u kala dildillaaciyaane oo ay i kala jeexjeexaan intii aanay jirin cid iga samata bixisaa haddaba nin ka faallooday zabuurkan toddobaad ayaa wuxuu tarjumada hadallada u dhigay sida tan rabbiyow ilaahayow adigaan magangal kuugu soo cararaa iga badbaadi kuwa i eryanaya oo isamatabixi waaba intaasoo ay naftayda u kala dilaacsadaan sida libaaxu uu u kala dilaaciyo kuwa u baylaha oo cid iga samatabixisaana ma jirto haddaba waa maxay libaaxan daa'uud uu ka hadlayo libaaxa waa shayddaanka kaasoo butros uu leeyahay waa sida libaax ciyaya haddaan eegno warqaddii koowaad ee rasuul butros ayaa waxaa ku qoran cutubka shanaad aayadda siddeedaad ee baalka afar boqol iyo toban ee axdiga cusub sida tan feejignaada oo soo jeeda waayo cadowgeenna ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayuu u wareegaa uu u doondoonaa cid uu liqo wuxuu haddaba haatan zabuurluhu ka hadlayaa xasuuqid ku timid cadaaladdarro oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka zabuuradda cutubka toddobaad aayadaha saddex ilaa afar sida tan rabbiyow ilaahayow haddii aan waxaan sameeyey haddii xumaanu gacmahayga ku jirto haddii aan shar ugu abaalguday mid ila nabad ah haa oo waxaan samato bixiyey kii sababla'aan cadowga iigu ahaa haddaba silaca cadaaraddarrada kuugu yimaada adigoo aan waxba geysan ayaan dadku garan karin inkastoo aniga qudhaydu aanan garanaynin ayaan kugu leeyahay waxaa jira qof garanaya oo isagaa maalin maalmaha ka mid ah inoo sharrixi doona waxaa jira waxyaabo nolosheenna khibrad ay u yeelato oo adiga iyo aniguba aynan sharrixi karaynin anigu dhibaatadayda sharaxaadka ma bixin karo waayo anigu garan maayo waxaa xiisado dhib iyo xanuun badan aan u maro mararka qaar laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa la ii sharrixi doonaa waxaannu iminka soo gaarnay qayb waxtarkeedu uu ballaaran yahay tanuna ma ahan wax caad laynaga saaray sidaan ku soo aragnay zabuurkii lixaad laakiin wax waliba waa la bayaaminayaa oo haddaan idin akhrino ayaa waxaa ku qoran zabuurka toddobaad aayadda lixaad sida tan rabbiyow carradaada la kac oo ku kac dhirifka cadaawayaashayda aniga daraadday u saro joogso waayo waxaad amartay xukun waxaan arkaynaa in boqor daa'uud uu haatan ilaah weyddiisanayo inuu u aargudo oo uu caddaalad u sameeyo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu hoos ugu soo daadegno aayadda kow iyo tobanaad ee cutubkan toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan ilaah waa xaakin xaq ah oo waa ilaah maalin kasta dhirifsan haddaba wakhti waxaa jira dadku ay ka hadlaan damiirka oo ay wax iska weyddiiyaan waxyaalihii hore loo aaminsanaa ha yeeshee haddaan hadal arrinkaasi ku darsado waxaan leeyahay ilaah isma beddelo oo fikraddiisana kuma cabbiro ama kuma beddelo kuwa casri ah sababtaasi aawadeed boqor daa'uud baynu la gabyaynaa oo aan leennahay sida ku qoran cutubka toddobaad aayadda toddoba iyo tobanaad rabbiga waan ugu mahadnoqayaa sidaa ay xaqnimadiisu tahay oo waxaan u ammaanayaa magaca rabbiga ah ilaaha ugu sarreeya saaxib ilaah wuxuu wax ka qabanayaa dembiyada iyo weliba sharnimada oo ugu dambaystana wuxuu sharka oo dhan ka ciribtirayaa dunida oo dhan haddaba waxaan idinku leeyahay ilaah ammaana haddaan intaasi ku soo ekayno cutubkii toddobaad oo aynu idin dulmarnay oo weliba aan soo koobnay aayadihiisa ayaannu iminkana u gudbaynaa cutubka siddeedaad ee kitaabka zabuuradda haddaba zabuurkan siddeedaad hal mawduuc buu ka hadlayaa waxaana weeye aadaminnimadii masiixa iyo guushiisa kama dambaysta ah markii uu jir ahaanta inoola joogay haddaba zabuuradaha masiixa ka hadlaya waxaa loogu yeedhaa mesiyanik sams waxaana eraygaasi si toos ah looga soo xigtay zabuurka injiilka sida matayos uu u qoray cutubka kow iyo labaatanaad ayaa laynoogu soo sheegay wax ku saabsan gelitaankii guusha lahaa ee masiixu yeruusaalem uu ku galay carruurtii macbudka ku jirtay ayaa lahayd guul guul boqorka ina daa'uud ahow waxaa haddaba wadaadka sare iyo culimmaduna ay lahaayeen ma maqlaysaan waxa ay leeyihiin waa isla wakhtigan markii ciisena uu lahaa sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan ciise ayaa ku yidhi haa miyaydnaan weligiin akhriyin ammaanta waxaad ku hagaajisay afka ilmaha yaryar iyo caananuugga marka uu sidan lahaa sayid ciise masiixi wuxuu soo xiganayey zabuurka siddeedaad aayaddiisa labaad wuxuuna u sheegayey madaxdii diinta iyo culimmadii inay wanaagsan tahay inay akhristaan qorniinka si ay u gartaan waxa carruurtu ay lahaayeen xigashada labaad ee zabuurkan waxay ku qoran tahay warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka shan iyo tobanaad aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaanay qusaysaa sarakicidda oo waa aayadda lixaad ee baalka saddex boqol iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waayo wax walba cagihiisa hoostooduu geliyey waxa ayaan darro ah in innagu aynan arkaynin maanta in wax waliba la geliyey cagaha masiixa hoostooda haddaba zabuurkan siddeedaad si dhammaystiran ayaa loogu soo xiganayaa warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka labaad aayadaha shan ilaa siddeed ee baalka saddex boqol kow iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waayo dunida imaan doonta oo aynu ka hadlayno malaa'igaha kama uu hoosaysiin laakiin mid baa meesha ka marag furay isagoo leh bal waa maxay dadku oo aad u xusuusataa isaga ama wiilka aadanaha oo aad u soo booqataa waxaad isaga wax yar ka hoosaysiisay malaa'igaha waxaana taaj uga dhigtay ammaan iyo murwad oo waxaad ka sarraysiisay shuqullada gacmahaaga wax walibana cagihiisaad ka hoosaysiisay isagoo wax walba isaga ka hoosaysiiyey wax uu dhaafay oo aannu isaga ka hoosaysiini ma jiraan waxaa haddana dareenkeenna loo weecinayaa waa haddii aad si akhriso warqaddane in maalmaheenna ay u muuqdaan sida inaan wax walba isaga hoostiisa la gelinin waxaa haddaba caddaan ah sida ku qoran zabuurkan siddeedaad in zabuurka uu kaamili doono wakhtiga mustaqbalka waxaan akhrinaynaa haatan isla warqaddii cibraaniyada cutubka labaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan laakiin waxaynu aragnaa ciise kan wax yar malaa'igaha laga hoosaysiiyey isagoo xanuunka dhimashada aawadiis ammaan iyo murwad taaj loogu geliyey inuu nimcadii ilaah dhimashada ugu dhedhemiyo qof waliba waxaa haddaba uu ku bilaabanayaa hadallada sidan ah rabbiyow sayidkaygiyow magacaagu dunida oo dhan ku fiicnaa wuxuuna zabuurkan siddeedaadii ku soo xirmayaa rabbiyow sayidkaygiyow magacaagu dunida oo dhan ku fiicanaa haddaba markii la eego wakhtigan aynu nool nahay ayaannu dadka u arkaynin in magaca rabbiga dunida oo dhan uu ku wanaagsan yahay magaca rabbiga dad badan ayaan xushmaynin waxaad eegtaa kuwa heesaha iyo riwaayadaha allifa waxay magaca ilaah u soo qaadanayaan si ay lacag ku helaan un markaa runta waxay tahay in dadka dunida ay qadarinin magaca rabbiga qaar baa been ugu dhaaranaya kuwana si been ah ayay u hadal qaadaan oo kuwo badan ayaa dad badan magaca rabbiga iyagoo isticmaalaya ku laaya marka aayadda koowaad ee cutubka siddeedaad ee zabuurka waa waxyi mustaqbalka eegaya waana waxyi aad iyo aad u wanaagsan oo la kaamili doono wakhtiyada soo socda waa zabuur masiixa ku saabsan oo aynu ku arkayno nin ilaah ka cabsada waa masiixa ah wuxuu adkaynayaa aadaminimada masiixa iyo guushiisa kama dambaysta ah zabuurka labaad waxaannu ku soo aragnay sidii dadka ay u diideen ilaah iyo masiixiisa markaasoo ay lahaayeen kaalaya aynu silsilladahooda goyne oo xargahoodana iska furno waxaanay ula jeedaan shuruucda iyo qawaaniinta suuban ee ilaah dadka uu siiyey sida kan guurka zabuurkan siddeedaad waxaannu ku arkaynaa in masiixu uu helayo maaraynta ama gacanta sare ee dunidan oo weliba maalintu way imaanaysaa marka magaca ilaah uu dunidan qiimo weyn ku lahaan doono haatanna waxaannu soo gaarnay marka aan idiin sheegi lahaa cidda zabuurkani ay ku socoto waxaa zabuurka tiriyey boqor daa'uud waxaanay ku socotaa madaxdii muusikiistayaasha waxaana lagu luqeeyaa gitiid zabuuradaha kow iyo siddeetan iyo afar iyo siddeetan waxay ku socdaan madaxdii muusikiistayaasha oo waxaa iyana lagu luqeeyaa gitiid getiid haddaba waa qalab lagu tumayo qhasiidada oo waa sida cuudka oo kale daa'uudna ama nebi daa'uud waxa uu ka bartay gurigii gaad markii uu cidlada wareegayey oo uu ka cararayey boqor saa'uul waxaa kaloo getiid lagu macneeyaa sida makiinada lagu shiido midhaha la cabo sida bambeelmada oo dabadeedna markii la miiro noqonaysa isbarmuuto waxaan markaasi garanaynaa in sayidkeenna la burburiyey oo ciqaabteennii aawadeed uu dhimasho gaaray wuxuuna la kulmay burburin nuuc waliba ee jidhkiisa ah waxaa la odhan karaa waa la miiray waxaa ku qoran kitaabkii ishaaciyah baalka sagaal boqol afartan iyo sagaal ee axdigii hore sida tan kaligay baan macsarada ku tuntay oo dadkiina qofna lagalama joojin waxaan iyaga kula tuntay caradayda oo waxaan kula joogjoogsaday xanaaqayga oo dhiiggooduna labiskaygu ku firiirsan yahay dharkayga oo dhanna waan ku wada wasaqeeyey haddaba dhiigga dhirifkiisa ku hallaabay ma ahan kan dadkiisa laakiinse waa kan cadowgiisa haddaba haddii dhiigga masiixa uu kula yahay sida wax aan waxba ahayn haatan badbaado heli maysid waana in lagu xukumaa laba unbay mid noqonaysaa in dhiiggiisa lagugu daboolo ama in aad dhiiggaaga bixiso oo dhimato xagga ruuxa seegtana badbaadada masiixa haddaba dadka maanta waxay u badan yihiin kuwa ka madax adeegaya badbaadada masiixa zabuurka siddeedaad waa zabuur uu tiriyey boqor daa'uud sidaan horayba idinku soo sheegnay dadka qaarkii bay la tahay in nebi daa'uud zabuurkan uu qoray wakhtigii wiilkii yaraa ee uu jeclaa ee badshaba ay dhashay uu dhintay kuwana waxay leeyihiin wuxuu tiriyey markii uu gooliyath dilay waxaan faalladan dheer u gelaynana waxa weeye in zabuurkani uu yahay mid caaqibo leh waxaa looga hadlayaa xiddigaha samada iyo dayaxa welibana zabuurkan wuxuu daba socdaa kan sagaal iyo tobanaad oo isagana looga hadlayo waxyaalihii ilaah u abuuray iyo weliba qorraxda ha yeeshee qorraxda halkan laguma sheegin waa zabuurkan siddeedaade haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno zabuurkan siddeedaad ayaannu eegaynaa aayadaha kow ilaa labo ee baalka lix boqol sagaal iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbiyow sayidkaygiyow magacaaga dunida oo dhan ku fiicnaa waayo sharaftaadii waxaad ka sarraysiisay samooyinka waxaad xoog u yeeshay afka ilmaha yaryar iyo caananuugga waana cadaawayaashaada daraaddood si aad u aamusisid cadowga iyo aardoonka haddaba runta ka dambaysa aayaddan waxaa noo caddeeyey sayid ciise masiix markuu lahaa sida ku qoran injiilka sida mataayos uu u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiin wadaaddada sare iyo culimmadu goortay arkeen waxyaalaha yaabka leh oo uu suubiyey iyo carruurta macbudka ka qaylinaysa iyagoo leh hoosaana ha u jirto ina daa'uud way cadhoodeen mar kalena wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu qoray cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda saddexaad sida tan runtii waxaan idinku leeyahay haddaydnaan soo jeesan oo aydnaan noqon sida carruur oo kale boqortooyada jannada ma geli doontaan waxaannu kuweenna masiixiyiinta ah helaynaa gelitaan guul leh marka dambe ee uu soo noqdo laakiin markii koowaad laguma sheegi karo gelitaan guul leh waayo marka labaad ayuu boqortooyadiisa kaamili doonaa sayid ciise masiix waxaa haatan laynaga doonayana waxa weeye inaan dadka soo hanuuninno oo aynu la mid noqonno sida ilmo yar xagga iimaanka waxaana loola jeedaa inaynaan niyad iyo qalbi adkaan zabuurkan waxaannu arkaynaa in sayidka loo muujinayo sida abuuraheenna waxaa laga soo hadlay wixii ilaah u abuuray iyo uunka oo dhan dabadeedna dadka waxaa halkan ku cad inuu jiro xidhiir ilaah uu doonayo inaan la lahaanno isaga haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka cutubka siddeedaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan markaan ka fiirsado samooyinka farahaaga lagu sameeyey iyo dayaxa iyo xiddigaha aad amartay bal waa maxay dadka oo aad u xusuusataa isaga iyo wiilka aadanaha oo aad u soo booqataa marka la leeyahay xiddigaha iyo dayaxa aad amartay ayaa loola jeedaa in ilaah u qotomiyey meelaha ay ka soo laadlaadaan haddaba samooyinka waa shuqulladii gacmihiisa oo ishaaciyah ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddex iyo kontonaad aayadda koowaad sida tan yaa warkaygii rumaystay oo yaa gacantii rabbiga loo muujiyey waxaan idinku leeyahay ilaah aad buu u weyn yahay oo isagaa wax waliba halka sare ama samada u kala habeeyey dadkuse waa gadaalka gaar oo wax waliba way qarribeen zabuurluhu wuxuu leeyahay waa maxay dadka oo aad u xusuusataa isaga hal mid buu dadku qiimi ku yeelan karaa waana markii aynu ku badbaadno hadiyadda nimcada waayo innagu wax aan haysanno oon ilaah ku raalli garayno ma lahan waxaa dadku ay sheegaan in duni kale ay jirto waxaanse garanayaa in ciise masiix dunidan uu yimid oo haddii duni kale ay jirto oo lagu noolaan karo iyo haddii kaleba masiixu halkan buu inoogu dhintay markii iskutallaabta la saaray oo dunidana wuxuu u yimid ujeeddo haddaan horay idinku sii wadno oo aannu wadno zabuurka cutubka siddeedaad aayadaha shan ilaa lix waxaa qoran sida tan waayo waxaad isaga wax yar ka hoosaysiisay malaa'igaha waxaana taaj uga dhigtay ammaan iyo murwad oo waxaad isaga ka dhigtay inuu u taliyo shuqullada gacmahaaga oo wax walbana cagihiisaad ka hoosaysiisay markii haddaba ciise masiix lagu qoray ama uu ka muuqday axdigii hore wuxuu dadka ugu imaanayey sida malagga rabbiga markiise u yimid baytlaxam waa markii uu halkaasi ku dhashaye aad buu u hooseeyey oo wuxuu soo gaaray heerka dadka haddaan aayadda lixaad ka yara faalloonno ayaannu garanaynaa in ilaah wakiil uu uga dhigay dadka shuqulladiisa ama waxyaalihiisa u abuuray oo dhan laakiin dadku taasi way qarribeen oo wixii la hoosgeeyeyna dembi bay ku hadleeyeen qaarkood waxay la ahayd in dunida cilmi saynis lagu maarayn karo laakiin waxaa goor dambe la arkay in cilmi sayniska uu wasaqaynayo hawadii ama sixadii wanaagsaneed ee dunida waxaannu garanaynaa in la qarribay waxa loo yaqaanno ozenleya waxaana weeye kan celiya kulka zaa'idka ah ee qorraxda kaasoo aan jidhka bini'aadmiga u wanaagsanayn dadka qaarkood waxay qorraxda ka helaan kansarka maqaarka waxaa zabuurluhu uu leeyahay oo waxaad ka dhigtay inuu u taliyo shuqulladii gacmahaaga oo wax walibana cagihiisaad ka hoosaysiisay ha yeeshee dadka derajadaasi ma lahan haatan ilaa mar kale ciise dunida uu ku soo noqdo oo uu heerkii dadka kor u qaado mooyaane haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka zabuuradda ayaannu eegaynaa cutubka siddeedaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sida tan idaha iyo xayawaanka duurka joogaba iyo haadka hawada iyo kalluunka badda iyo wax alla waxa ku dhex socda waddooyinka badaha haddaba waxyaalahaasi dadka la hoos keenay waxaa ka mid ah waxyaabaha kor ku qoran oo xoolaha ayaaba u horreeya waxaana uumay ilaah ilaah wuxuu abuuray xayawaanka dabjoogta ah iyo weliba kan duurjoogta ah wuxuu kaloo abuuray haadda hawada iyo weliba kalluunka badaha ku jira ilaah wuu ina sameeyey bawlos oo ruuxa quduuska ahi uu wado oo la hadlaya reer rooma ayaa wuxuu leeyahay sida tan ku qoran warqaddii reer rooma cutubka koowaad aayadda labaatanaad oo leh sida tan tan iyo abuurniinta dunida waxyaalihiisii aan la arki karin ayaa bayaan loo arkaa iyagoo laga garto waxyaalihii la sameeyey xataa xooggiisa daa'imiska ah iyo ilaahnimadiisa si ayan marmarsiinyo u lahan waxaannu arkaynaa gacantii ilaah ee farsamada iyo xirfadda leh markii aynu soo gunaanadno cutubkan oo waxaannu eegaynaa zabuurkan cutubka siddeedaad aayadda sagaalaad waxaana qoran oo zabuurluhu uu leeyahay rabbiyow sayidkaygiyow magacaaga dunida oo dhan ku fiicna sidaannu horay idinku soo sheegnay dadka dunida ku nool maanta magaca rabbiga siyaabo aan hagaagsanayn bay uga hadlaan waxaan garanaynaa in kuwo badan ay si madadaalo ah u isticmaalaan kuwana ay dadka ku laayaan isla magacaasi iyagoo ay la tahay in ilaah uu u soo dirsaday ha yeeshee dadka maanta si kale ayay wax u fahamsan yihiin oo qirasho ma sameeyaan iyagoo og in waxa ay samaynayaan ay qalad yihiin ayay haddana ilaah mucaaradaan ilaah wuu ka sarreeyaa waxyaabaha uu abuuray oo dhan oo isagoo abuuray oo isagaaba abuuray loomana nisbayn karo wax gacmo lagu sameeyey waxaanan ognahay in sayid ciise masiix uu fadhiyo gacanta midig ee ilaah haatan inkastoo uu dunida yimid oo welibana innaga aawadeen loo nabarreeyey oo isku tallaabta la saaray oo lagu dilay si dembiyadeennii uu u bixiyo waxaa rasuul bawlos oo ka hadlaya ammaanta masiixiyiinta uu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad ee baalka saddex boqol lix iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan laakiin dhammaanteen innagoo aan indha shareernayn ammaanta rabbiga ayaynu arkaynaa sidii in muraayad lagu arko oo isu ekaanta ayaa laynoo rogayaa ammaan ilaa ammaan sida tan xagga rabbiga ruuxa ah ka timaada rasuul yooxanaa ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda labaad sida tan gacaliyaalow iminka waxaynu nahay carruurta ilaah oo weli waxaynu noqon doonno lama muujin laakiin waxaynu ognahay in goortuu muuqdo aynu noqon doonno sidiisa oo kale waayo waynu arki doonnaa isaga siduu yahay haddaba masiixiyiintu waxay leeyihiin oo sugaysa ammaan sarraysa markii ay ka hor muuqdaan sayid ciise masiix
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin